dr asad cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir si mutadawacnimo ah ku caawinaya dadka uu soo ritay cudurka shubanka isagoo ku sugan cisbitalka degmada ayaa waxa uu ka waramay xaaladda sida ay tahay xilligan
magaalka jallaqsi guud ahaan waxaa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah marka la fiiriya afarta xaafadeed ee magaalada iyo tuulooyinka hoos imaado markaan soo marnay isbitaalada kala duwan xarumaha santarka weyne hadda aan ku shaqaynaynay isbitaalka degmada ah guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo saddex dibriya lasoo dhaafay gudoomiyaha degmada jallaqsi nuur maxamed absuga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degmada iyo deegaanada hoos yimaada ay meel khatara marayso waxaana uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo tan maamul goboleedka hirshabeelle inay gacan ka siiso dadka degmada jallaqsi sidii loogu gurman lahaa dadka xanuunka uu soo ridanayo wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in si deg deg ah nala soo gaaro maadaama ay kiisaskii dhimashada ay sii badanayso degmadana baahideedii ka badan ay noqotay dhimashadii inta loogu talagalay oo xaalad ay danjaras ay tahay qof walba soomaaliyeedna waxaan leynaa wax gacanta ay ka geysan kartana waa soo dhow wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle dr muxiidiin mukhtaar macalin ayaa waxa uu sheegay in xanuunka shubanka uu dad badan ku soo ritay degmada jallaqsi iyo deegaanada u dhow balse tirada dhimashada kan wasaarad caafimaad ahaan ay xaqiijin karaan ilaa shan qof oo badankood caruur ah waxaa si gaara ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada jaralaqsi ee gobolka hiiraan oo ilaa hadda dhimasho ay jirto almost shan kiis oo ilmo oo u badan yihiin da-doodu ay shan ka yar tahay iyo dad badan oo iyagana waxaan ku yihahdaa da-ah ay qeyb ka yihiin dadka la seexiyey xarunta ee lagu dabiibo shubankan oo ku taalo magaalada jaalaqsi cudurada faafo oo runtii weli aan dareemayno saameynta ay ku yeelanayn deegaanada webiga maro khaasatan biyo baxadu aadka u baaxadu weyneed iyo biyihii ama roobabkii ilninoba ay saameeyeen oo dabeelaha watay wasiirku waxa uu sheegay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle in xilliganba ay kaalin ku leedahay gurmadka loo sameynayo dadka magaalada jallaqsi
wasaaradda caafimaadka iyadoo runtii waajibaadkeeda gudanayso waxay ay diyaarisay xarumihii ama c t c ee lagula tacaali lahaa cuduradan iyadoo tiimo u diyaarisay la falgalo ama ka fal celiyo madaaweeyo cuduradan waxaana xarunta istaalka weyn ee magaalada jalalaqsi laga furay xarun oo lagula tacaalo oo markaas wasaaraddu ay ka qaadanayso waajibaadkeeda halkaas ay ku gudanayaan tiimka saraakiisha ah oo ka shaqeynaya cuduradan kaliya wasaaradda maana hay-adaha dego ka shaqeeyo caafimaadka ee degan ee gobolka hiiraan khaasatan ee magaalada jalalaqsi ayaa iyagana sidaasi lamid ah shaqadoodii u wado oo iyagana la tacaalayo
taliska ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka atmis kana howlgala degmada jallaqsi ayaa shixnad dawo ah waxa uu ku wareejiyey maamulka cisbitaalka si loola tacaalo dadka xanuunka uu soo ridanayo ee cisbitaalka lasoo gaarsiinayo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne